cudurka waxay ku xiran tahay waa daawada daawaday ahaan jirtay probleemka maxaa yiri cudurka markay helay daawada shirkadooyinkii sameyn jiray lacagta daawadadan lacag qaali bay joogtay lacagteeda marka hadda wixii maxaa la keenay in shirkadihii sameyn jiray afri south africa oo kale inay samayso daawooyinka ayada samaysato africa badnaan ayada hadda masruufta ee daawada siisa sidaa daraadeed lacagtii hoos bay u dhacday india oo kale ayadana way sameeyaan lacagtii hoos bay u dhacday waagii hore waxaa jiri jiray keliya shirkada yurub ah mise maraykan ah inay sameyn jireen daawadatan marka sidaa daraadeed qaali bay ahayd dadkii ma qaadan karin laakiin hadda waxaad moodaa in dadkii o dhan maaragtay ay awoodaan mise dawladaha ay gadan karaan daawooyinka marka taasaad is leedahay waa arrinta hoos u dhigtay meelo kamid a afrika in cudurka lambarkii ama xawligii uu ku socday uu hoos uga yara gaabiyo absolutely badnaan waa taas iyo ololaha ololaha aan istaagayn oo joogta ah wadamadaas joogta joogtaa loo wadaa ololahaas sida sida yurubka kale maaha mise mise wadamadan kale oo horkacay oo isdha isdhahaya maaragtay dadkii waa fahmeen ololihii xoogaa yar hoos u dhigay maaragtay marka waxaa jiray cudurka markuu dunidan ka bilaabanayay oo uu baahayey waxyaabihii ugu weynaa ee keenay inuu fido oo si qarsoodiya uu ku fido oo aan la dareemi karin waxay ahayd in dadku ay ka qabeen cuqdad ama qofka qabaahi la takoori jiray ama qofka qabaa naftarkiisa uu qarin jiray oo bulshada inteeda kale iyadoo aanay ogeyn uu u gudbin jiray marka wacyiga arrintaa marka dhibaatada jirtay ee xagga wa wacyiga dadka ahayd waxmaa iska bedelay waxbaa iska bedelay waxbaa iska bedelay maxaa yeelay waxaa la ogaaday in jirada tan waagii hore waxaa la mooda jir dadka jirada tan ay ku dhaco dad qaas ah aysan dadka kale ku dhicin maaragtay hadda waxaa waxaa la ogaaday in waxa kan inay yihiin jirada tan qof kasta inay ku dhici karto dumar ha noqdo caruurti ha noqoto dadka waaweyn ha noqdo oo laga laska qaadi karo raggii raggii dumarka inay iska qaadi karaan taasaa la ogaaday waagii hore waxaa la moodi jiray dadka qaasa inay jirada tan ku dhici karto marka sidaa daraadeed dad waxaa timid takoorinta halkaasay ka timid laakiin marka hadda la ogaaday in qof kasta uu jiradatan halis u yahay haddii uu xiriir la yeesho contact la yeesho qof qaba magaratay contact waxaan sheegayaa galitaanki waxaasaan ka hadlaya marka saas daraadeed wax markaa jiradii inuu qaadayo laakiin qof aan qabin hadduusan dhiig lagu shubin contacta uusanan lahayn qofkaas jirada waa jira oo ammaan laga helay magarata waa gartay soomaaliya oo kale waxaa diris la ah dalka ethoobiya iyo kenya oo cudurka uu aada uga jiray bilihii dambena waxaa la sheegayay in cudurku meelo qaar uu soomaaliya kusii fidayay oo oo tirada dadka dibadaha ka noqonaya ama dalalka diriskaa tegaya ku noqonaya soomaaliya oo aan xuduudaheedii kontroleen dadkii ay kale ee gudaha ku jiray soomaaliya cudurkii sii fidinayeen oo wacyigiina uu yaryahay tirada cudurkaee soomaaliya haatan dadka la ildaran ama baaxadda cudurka hadda ka jira soomaaliya idiska intuu leegyahay haddaad bal aqrisay ama aada wax ka ogaatay absolutely absolutely colaad maxaa yeelay soomaaliya hadda waxay ku jirtaa wadamada ay aidiska kor u socdo kor u aaday maxaa yeelay waa wadan aan lahayn control aan lahayn aan lahayn wasaarad caafimaadka ah oo si fiican wixii u samaysa magaratay oo monitoring samaysa aan lahayn dad diyaar u ah waxa kan inay dabagalaan oo ka shaqeeyaan marka sidaa daraadee waa hay-ado hay-ada way jiraan inay oo jooga soomaaliya jooga oo waxaas ka shaqeeya laakiin sidii la rabay wacdigii la rabay iyo iyo dawadii la rabay dabadii loo rabay in la siiyo dadkii ma haystaan dadkii taasaa keenaysa dhibaatada ugu weyn waa taas saa sheegtayna soomaaliya waa waa waa waa waa meel furan xuduud aan xiranayn saas laisu dhaafayo maaragtay soomaaliya waa wadamada halista geli doonta sanooyinka soo socda mise dawladaha soo socda shaqada ugu weyn ay qaban doonaan taasay noqonaysaa waxaaba soomaaliya marka laga hadlayo cudurka idiska waxayba ka mid tahay dalalka u arka ceeb ama dhaqan ahaan dadku ay u arkaan in qof uu soo istaago meel oo uu yidhaahdo idis baan qabaa ama lagu ogaado inuu idis qabo ceyb ka tahay oo durbadiiba xagga ceebta uun loo jiidayo oaan la dareensanayn in cudurka siyaabo kale qofka isagoo aan wax galmaa ama wax qalada sameynin ama gogol dhaafa uu cudurkii ku dhici karo marka marka marka arrintaa dhaqanka la xiriirta iyo ka hortegista cudurka iyo dadka inay sheegaan in cudurka ay qabaan oo laga daweeyo maxaa xiriir intee leeg baa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya xiriir dadkii waxaa dhee yarta aqoon horta aqoontii oo yar anaga anaga wa aniga indhaha waxaan saaray mise aan arkay daqaf dad dhahaya jiradatan soomaalida kuma dhacdo magaratay oo africa meelahaas degan waxaa iri marka waa marka waa garanaysaa marka inta meeshay marayso halistay ku jiraan dadka kan marka tan ugu weyn tan ugu weyn waxaa keenaysa horta diinta annaga diinteena iyo waxaasa wixii o dhan hadii laisku dardaro marka waxay noqonaysaa jiro oo ceeb leh jirana ceeb ma noqoto qof kastay ku dhici kartaa qof kastaa jiran karaa magaratay waa jiro ilaah ti marka ilaah ka timi marka waxaa loo baahan yahay dadki mujtamaci in laga dhaadhiciyo waxyaalahaas mujtamaci waxaa loo in laga dhaadhiciyo in loo sameeyo dad la forme la la la la diyaariyo dad maaragtay neefsis wax saasa shaqadooda tahay oo geli kara shacbigii dhex geli kara oo dadka u fasiri kara taasay loo baahan tahay soomaaliya maanta